assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado oo maalin walba aad ka dhegaysataan rediyo cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcada mar kale barqa wanaagsan ayaana habadidii ka leenahay saaxiibayaal waa maalnimo talaado ah taariikhdana ku beegan tahay toddobada bisha afraad abriil labada kun iyo labaatanka qodobada barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado aad ku maqli doontaan annagana adiihayno dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka puntland dhotor siciid cabdulaahi dini oo shaaciyey sababta uu qabsoomilaayahay shirka u iclaamiyey haddaba maxay tahay sababtaasi barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamijku intuu habada ku jiro dhegaystayaal waxaa dhegihiina ku soo dhici doona ciidamada maamul goboleedka puntland oo goob fagaara ah ku ku gubay qaar la keeni lahaa gudaha magaalada garoob ee caasimada maamulka puntland barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo baaq nabadeed ka soo saaray colaadbeeladadii dhowaan ka soo cusboonaaday qaybo ka mid ah dalka barnaamijka ayaa idinkugu heynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan wiil soomaali ah oo ku noolaa magaalada london ee dalka ingiriiska u geeriyooday cudurka halista ah ee covid sagaal iyo toban kuna cambaxay koronafirus ayaa barnaamijka sidoo kale ay idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaas wuxuu nagu soo korra intaan barnaamij ku jirna ayaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal qaybaha u dambeeya barnaamijkana waxaa idinkugu soo gudbi doonaa xibintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan gabagabada barnaamijkana waxaad maqli doontaan heestaani naftaydaa ku jecelo raje aan nusqaamayn ugu naawilayse eeyahay baryada ilaahiyo kama nooga ducaade egeeyahay baryada ilaahiyo kama nooga ducaade dalka noogu soo
gabagabada barnaamijka ayaad maqli doontaan barnaamijka maanta waxaa idiin soo saaray anigoo ah miya sharaaf karaama waxaana ii farsamaynayaa sheekh cumar xasan waa mar kaliyo barnaamijkii falaqeynta wararka reediyo cadaado
habar habar ma joogtee haweeniyoo
baraqa wanaagsan ayaana habadidii ka leenahay saaxiibayaal meelwalba aad joogtaan si kastoo maqalka raadi ahaada adiidiin soo gaaray waxaan habadidii ka leenahay subaxnimo suuban dhegeystayaal dhegeystayaasha waxay toos nagala dhegeysan karaan muujada f m sideed sideed dhibic shan megahertisa dhegeystayaasha ku nool magaalada caasimada ee dhuusamareebna waxay si toosa nagala socdaan muujada f m sideed sideed dhibic eber megahertisa barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado ayaan gudagalaynaa saaxiibayaal waxaan ku bilaabaynaa dhankaasiyo magaalada garobe ee caasimada maamulka puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dini ayaa sheegay in shirkii wadatashiga ee ka dhacay garowe ay kasoo baxeen in la dhigo gogol ay ka wada hadlayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana puntland ay diyaar tahay waxa uu sheegay in bad in dad badan ay soo weydiiyeen sababta shirkaasi uu qabsoomi laayahay waxaana uu sheegay in dhinacyada kale ee dowladda iyo dhinaca dowlad goboleedyada uu ka xiriran yahay balse ay tahay cabsida laga qabo caabuqaalista ay coronavirus siciid cabdulaahi dini madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa sheegay in puntland ay mowqifkeedu cad yahay welina diyaar ay u tahay inay dhigato gogashii ay horey u dhigtay iyo inuu boqon doono magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya iyo xarumaha dowlad goboleedyada dalka
shirkii halka ka dhacay waxaa ka soo baxay aragti ah in gogol loo dhigo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda puntland weli sidii bay ugu taagan tahay gogol xaarka arrintaas waxaan hore u sheegnay inaan magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kaleeto ee maamuladaas caasimadaha u ah aan muuqan doono arrintaas waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed aan u sheego inay weli sideedii ay tahay dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aan u gudbiyey inaan diyaar u ahay waktiga aan diyaar inaan aan ahay dabcan weli jawaabtu dhinacooda ayay ka xaniban tahay waana filayaa duruufahan hadda caabuqa iyo waxyaabo lamida inay saameyn ay ku leeyihiin laakiin dhinaca iyagu diyaar weeye waana u sheegnay waktiga aan diyaarka nahay welina sidii baan diyaar u nahay dad badan baa su-aashaas qabay oo marar badan na weydiinayay marka waxaan u caddaynaynaa inay puntland waxba iska bedelin diyaar u tahay inay caasimada soomaaliya ee muqdisho ay booqato xilliga diyaar garowga xagga uu ka hirgalo sababaha farsamo ee suuragalkaana ay xal looga helo
kaasi uu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dini oo sheegay oo sheegayay sababta uu u qabsoomi laayahay shirkii dhowaan u cilaamiyey barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado ayaan qaybihii ugu horeeyay ku guda jirnaa radio cadaado ayoo si toos ahna idinkaga imaanayaa saaxiibayaal barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado ayaa dhegeysanaysaa radio cadaado ayuu si toosaana idinkaga imaanayaa saaxiibayaal intaanan ka bixin wararka maamul goboleedka puntland ciidamada dowlad goboleedka puntland ayaa goob fagaaraha waxay ku gubeen qaasi qarsoodi ah loo soo gelin lahaa magaalada garobe ee caasimada maamulka puntland ciidamada booliska dowlad goboleedka puntland ayaa gacanta ku dhigay qaad fara badan oo la doonayay in la soo geliyo gudaha magaalada garowe kaasi oo horey loo mamnuucay si looga hortago caabuqaalista ah ee coronavirus iyadoo lagu gubay goob fagaara ah oo ku taalo magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal goobta lagu gubay qaadka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidamada booliska puntland sareeyo guute muxidiin axmed muuse xubno ka tirsan garsoorka maamulka puntland iyo laamaha ammaanka ee dowlad goboleedkaasi kuwaasi oo amaro cusub ka soo saaray qaadka taliyaha ciidamada booliska maamul goboleedka puntland sareeyo guute muxidiin axmed muuse ayaa sheegay in qaadka uu ka mid yahay waxyaabaha laga mamnuucay deegaanada maamulka puntland islamarkaana sida qamriga ee kale ula dagaalami doonaan waxa uu sheegay in la ganaaxi doono sidoo kalena tallaabo sharci ah laga qaadi doono dadka doonaya in si qarsoodi a usoo geliyaan qaadka gudaha magaalada garoobe ee caasimada maamulka puntland
kastaa inuu ka waantoobaa la rabaa dagaalka ciidamadana waxaan amrayaa inay dagaal la galaan qofka soo keena waa la yaqaanaa laga bilaabo berrita in la doono dadka keenayaasha ah dumarka kabarrada fadhiista in la soo qabto kabarrada in la soo qabto la soo xoreeyo la jejebiyo dagaal in lagu qaado gaawaarida soo qaadana dowladda waxaan ka sugaynaa ilaah idankiis waa wada hadlaynaa go-aan deg degaa laga soo saarayaa baabuurka in qiimihiisii qiimo ku dhow la ganaaxo ayaannu codsanayaa in naloo oggolaado cid kasta oo ku luglana waa dembiile waa la qabanayaa dumarka kabarada fadhiya waa la qabanayaa haddaydan dayn waa layni qabanayaa qof walbow ka waantow ilaahay baa irsi ku siinaya ka waantow waa xaaraan maxkamad baa la keenaya waana la soo qabanaya maxkamad baana la keenaya nimanka bahasha keena oo mulkiilayaashaana waa la yaqaanaa horeyna waa uga wada hadalay ciidanka booliisku dhammaanba inay soo qabtaan sharcigaa la waafajinaya kuwa fakada iyagoo maqan baa la xukumaya iyagoo maqan baa la xukumaya mana lagu daynayo waa la yaqaanaa baalkaa waa xaaraan hadda xashiish iyo khamru la mid yahy ninka gadaya iyo islaanta gadaysaayo xashiish iyo khamru la mid yahay iyagoo khamro lagu qabtay baa sharciga laga soo qaadaya wax xaaraana qofka qaanuunka ku xadgudba qodobkiisaa la marinaya waxaan leeyahay ciidamadu meel ay joogaanba waa inay dadka kabarada jooga iyo kabarada waa in la suuliyaa waa in la suuliyaa guryaha la geeyo waa la yaqaanaa waa lala wareegaya haddii laahidmo guryaha la geeyo baabuurta qaada kulli waa lala wareegaya hadda qofna laima sheegin hadhih
barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaad la socotaan dhegeystayaal rediyo cadaado ayuu si toos ah idinkaga imaanayaa qaybihii dhexe barnaamijkana waan ku guda jirnaa saaxiibayaal qodobo dhowr ahna gorow ayaad maqli doontaan barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaa qaybihii dhexe ku guda jirnaa dhegeystayaal madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxmuud ayaa baaq ka soo saaray coleed beeleedadii dhibaan ka soo cusboonaaday qaba ka mid ah dalka sida gobolada jubbada hoose iyo shabeellaha hoose madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxmuud ahna guddoomiyaha xisbiga u b d ayaa ka hadlay dagaal beeleedadii ka dhacay deegaan duleedka ka ah magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay odayaasha dhaqanka iyo hogaamiyaasha ka soo jeeda deegaanada lagu dagaalamay inay ka qayb qaataan sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedadaasi dhowaan soo cusboonaaday waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii daray in dhiig la daadiyo midkanana la sii daadiyo waxaanan ahayn aysan ka dhalanaynin dagaal sokeeya islamarkaana loo baahan yahay in loo degdego joojinta colaadaha iyo ka shaqaynta dib u heshiisiin waarta dagaal beeleedyadii ka dhacay deegaanada duleedka kaga beegan magaalada kismaayo iyo degmada walaweyn ee gobolka shabeelle hoose ayaa waxay sababeen dhimashada dad badan halka kuwo kalena ay ku barakaceen dagaal beeleedyadaasi barnaamijka falaqaynta wararka rediyo cadaadow ayaa dhegaysanaysaan dhegaystayaal rediyo cadaadow ayuu si toosaana idinkaga imaanayaa hagaagsan inagoo u heegan inagoo u heelan inagoo hanuunsan inagoo hoggaansan
barqa wanaagsan ayaana habada idinka leenahay saaxiibayaal qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaa la soo gaaray markan waxaa la soo gaaray xilliga aad dhegaysan jirteen xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan ay idinkala dhaxbo idinkiyo saaxiibada kalamaan dhegaysta balaaye haddaan laga harin meel xunay tagtaa halkay maanta maraysana weligeed lama arag dagaallada maanta socda oo ka socda jubbada hoose baay shabeellada hoose galgaduud iyo meelo kale dagaallo sokeeya ma dhihi karno dagaallo bini'aadanna ma dhihi karno dagaal bahalna xataa lama dhihi karo sababtoo abbaaluhu way iscunaana isma gubaan marka falalkaas iyo dadka sameeyaba haddaan wax laga qaban soomaaliyay bini'aadannimada waad ka suulaysaan aryaadhaha waxa kismaayo agteeda ka socda iyo waxa wallaweyn ka socda dagaal laguma sheegi karo xataa dugaaggu isuma quuro inuu waxaa sameeyo laakiin waxaan la yaabanahay dadka inyofalkaa sameeya filinka iska soo duuba ee dhahaya anagaa yeelna siina faafihaya haddii aan wax laga qaban soomaaliyey mara kuguma xirra war aniguna waxaan la yaaba dowladda dadkeedii sida bahalaha iyo si ka sii daran isku cunayaan iyadoona isdhexgalka bulshada geeska afrika ku mashquulsan warnamiyo anmay dheegi jiray dabyoone eesa isgaleen dabeela iska dirti daayin awraxmaan ee wa daruura kadeedii shal daawoti de'yarti isdagaali dogaalkeela dardaarmeen daa'iin rabbagay daliiljeyni ku shal daaweeyeen waana shal daawadeena dheegi jiri laakiin dogaalku aan xali hadalshoo dheegi walaa dulmigu wado dab ku huryaayo de'yarta isku darawb iyo naftiyow dufkuba hooyanka war magaciisa waa carooda gabay dheera aryaadhaha kuwa dagaalka horihaaya damiir male waxna maqli maayaane waxaase la yidhi waa heestoo laguu tumay hadashoo lagaa maqal howraarse kuma odhan arooda aniga duurna waa joogi jiri duwaag iscunaysana waa soo arki jiri duunyo isdagaashana waa soo arkay dad saan u dhaqmaaya weligay ma arkin war horta nimanka soomaalidu dhaqan bay lahaa jirtay markii dagaal dhex marana dad birmageyda la yidhaahdo oo dilka ka caagan bay lahayd qaar xataa dagaalka inta lagu qabta la bixiyay lahayd waana laga heshii jiray dagaal kastoo dhaca waxa maanta socdaana waa wax urkutaa la reebaya haddii aan dadkii sameeyey si cad wax looga qaban warnamayaw abuandarashaati ka hor heesgaadi oo arantun amalka hadalaasa mayariga saasana olhoolle galaw gaaynuŋ i heera jira lunku gudubaana gabaranti garantiya lugobada lugooriyo naasoshana lugugooye malgoradaana gaanunku mininka jarneeri war anigu waxaan la yaabanahay dowladda ciidanka guraysa galmudug iyo jubbaland oo dagaalka wallaweyn ka socda daawanaysa arooda aniga waxaan la yaabanahay maamulka jubbaland oo dagaalka agtooda ka socda saqiira gowrac daawanaayo waranin waliba liyaabana maamulka koonfur galbeed oo diinsoor wala kadhiyaw iyonay daafeed wala kadhiyaw korjo turyiina waana fiirsadaayan ju'nanka lahayna damiir huma damiir huma war aniga waxaan la yaabanahay maamulka galmudug oo dagaalka balaca daawanaya war dagaalladan foosha xunoo socda sheekh maxamuud oo cabdulla cariifa ka hadlay wuxuuna yidhi dal dowladi ka jirto waxaanoo kale kama dhacaan meel kastoo soomaaliya joogto saamaynay ku yeelan doontaa aryaadhaha aniguna waxaan dhihi lahay ow allow daawey dagaaladan dadkan yaana damiir u yeel allow daawey dagaaladan dadkan yaana damiir u yeel aamiin abdulow aniin aamiin allaha aqbaale yakadarafadi arood aniga waxaan la yaabanahay madaxweynaha waxaa isku baaqaalayna dagaalka hala joojiyo yoo u baaqa yooseka baaqa asaa waddanka mas-uulka ahee aryaadaha war ma haysiino bilaashaa dawladda u eeday haysiine derbiyadda waxay ku qoratay nabadyo nolol madaxweynuhuna waxauu ku baaqay in dagaalka la joojiyo intaas xaa ka badanoodka sugaysiinhe war waxaa la yidhi nabarradii dadweynaha ku dhacay naf iyo maalkiisa naxdintiiyo xanuunkiiyo dilkiiyo naafadiiyo dhiigga nabad iyo hadday nolol adeertaasi noqonayso naanaada beentiyo naxlina cidiku naaxayso nin walbow nacayb iyo fudayd dhagar ku naashnaash war naga taga xisbigii nabadii noolo weli laguma dhawaaqanin kamasin derbiya ku gortagna ma ey aryaadhaha qarandumis qaac iska yidhi qayladiis looma baahnee how nabaad yaa nooloolaaneehe ninki naacaya waa nuuxus nabad yaa nooloolaaneehe ninki naacaya waa nuuxus maaho waxaad doontaan ahaadee dad yahow waxaan idin dhihi lahaa soomaalida haddaan eegay ani ama ilaaleeyey reer weliba kii ood xiguu uurka ku haya utun iyo is-aanaysi iyo aarsa ma ahaane fikradaha asaageen watee lagu awoodaysto ee lagu aflaxay iyo maxaa aragti noo diiday warnimayo waxaa la yidhi dadka wax magaratadaho islaynaya niman waaweyn iyo siyaasiyiin baa boodka gadaashiisa ugu jiro arrintaa ka dambeeya waxaa kaloo la yidhi dagaalooga liidhara hubkana dhiiba lacagtiisa oo dabaq ku layrsanahayo gacantu laadlaado oo labeeni fuusho wuxuu liqa u soo taagan oo laftiyo dhacaankiyo bulshada cunaya liigooda dhabarkiyo lixaadkana jabshoogooyo luquntooda ama helaya leefleef markii galowgu luuqeeyo unbay nabaduleeb iyo ku tahay hah iyo laandayre dadka laxu dhaliya hongo-ayn baa ku laabudan war waxaa kaloo la yidhi laxdii lacag heshaa waayahan liidar bay noqon war may kale leeray owlaadusangalahawna lankilafaajo riigadaw inousu london roogo ismaleeye war londontaan ku soo xasuustae boris johnson waa bistiis aryaxaad boris johnson ka sheegay xudaydiyaaba bistiisa allaha caafiye horta ra-iisul wasaarihii hore ee nuurcadda allah u naxariistee ma laha sam waa la haystaa waryaadhahen war ma haysiine galmudug maanta waxay u hayd maalin wanaagsan madakiddii hobyaa la dhisay war beerihii khudaarta miyaa u soo go'ay raximahullahu raxmatan waan si aan ulmadii anaga tay warwarkaan naga dhex gelina dhegaysta xaafoo toban bilood ka hor culimmada aad sheegaysaa ay ka eriyeen dhuusamareeb ayuu ra'iisul wasaare khayrra uga daba tegey godinlaba maantana madaxweyne qoorqoor ayaa uga hor tegey godinlaba waxaana loo soo dhoweeyey si aan innaba caadi ahayn aryaadhaha madaxweyne xaaf muggin la soo dhoweeyhayo wuxuu yidhi wax badan idinkama maqlayna in yaraan idinkululaysahaaye waan idinku adkayhaaye haddana waa idinla joogaaho way kan war abdulla oodi hilmaantay may kale hadalshayka jiray alfitnatu ashaddu min alqadliyaari war madaxweyne xaaf wuxuu kaloo yidhi galmudug maanta ka bacdi ciddii fidna ka dhex abuurta ayadoo ha ku baxdo aniguna waa tanasulaye yaan la dhihin hoygii waa la tuuray warnimiya oodin haaf akliloo wiin waay sababtoo ah goryaha tukormay ertay leelun hoobu humaatu lutooyigna jirta kala behe hooba faylaatonu luteeka nagsadee wa erti lutiyaa kale nagaday dheela faylaatya kaali arooda madaxweyne qoorqoor waxaas yidhi madaxweyne xaaf waxaannu aqoonsannahay aabbihii galmudug inas yahay war cabdikariim xuseen guuleed xaggee loogu tegey war war mooshidii ooda haaf maaha maha reer sar ee waa lakahaaya ma erayka saase galmudug aanadii heefade ma arunshe ma fadaa waa eri aryaadhaha maanta xaaf sidii loo soo dhoweeye haddii macallin maxamuud iyo sheekh shaakir arki lahaayeen dhiikaraa ku dhici lahay eebago iyagana sasaas waa loo soo dhoweyn lahay iyakaa xaaladda meel xun gaarsiiya mugga hadda beriga beray naga xigaan yaa yaqaan war aniga waxaa igu war dambaysa ayagoo garowi jooga war kenya ayagoo dhiiqa ka tiltillaabsanaya anaad daawaday arooda imaaraadkaay lacag ka dooneen aa lidhi ma soo waayeen mugga anigu intaas waxaan ku dari lahay how adoogii xaafla aaraagye awyaalihii intay jiiraan adoogii xaafla aaraagye awyaalihii intay jiiraan arooyaa oghee warwar ma haysaan hadda ka hor waa tii la soo xidhay agaasimaha maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka qaarna waa kuwiis casileen maanta agaasimihii guudaa la soo xidhay wasiirkii wasaaradda caafimaadka fawsiyana way hadashay waxay tihi ma aqaan sababta dadkan loo xirxidhayo aryaa war ma haysida anigu waxaanba ku riyoodhay wasiirad fawsiya nafteeroo la soo xidhaayo waragaasimayaal baa la soo xidhi jiray haddii wasiir la soo xidho filimkusu halkaa ku afjarmi maayo waraadaa wasaaradda caafimaadka lacagtii koroonaa maa ku dhuntay warnimiyo ananu mayba kihillimooday may koroono badan dadka dhiihan sheegu wayta ama lin hirhiri madayow xadla ilmay hayaa ku dilay waryaalahan war ma haysaane dr maxamed cabdi gaboosaa hadlay abow abow takhtarkii maxamed siyaadaa war wasiirkii hore arrimaha gudaha somalilan waay war waa guddoomiyihii xisbigii ummadda war warka aan naga dhex gelina dhegaysta doctor gaboose waxa uu yidhi magaalada ha laga guuro miyiga ha la dego kow taladii uu soo jeediyena waxa qaatay madaxweyne muuse oo intuu ka guuray magaaladii hargeysa degay beer ku taalla duleedka magaalada war madaxweyne farmaajo waxaan kula talinayaa beer jilib iyo jamaama u dhexaysa inuu dego madaxweyne farmaajow madaxweyne farmaajow ma beerta dhexdeeda loogu qaadaa war meelase amiiridaha kadhow heesna ma ogola harahaayan war madaxweynihii hore oo hirshabeelle cali cabdulaahi cusublle waan u malaynayo in laga dhex hadlayo wuxuu yidhi cudurka karoona intuu jiro wax doorashaa oo dalka ka dhici karaa ma jiraan markayaan laysku daalinin doorasho inay dalka ka dhacdana maahan dowladduna inay joojiso arrintaas saxay ku tahay war cusuble goormuu ilmo garee noqday war cabdulaahi sheekh xasanbe wuxuu yidhi xilligan la joogo in doorasho laga hadlaayo ma bannaana aryadhaha cabdulaahi sheekh xasan mahow geedka ka laangooyhaya nabe waa aqaan anigu abdulo umar filishaka dhaahada looga ertay horta cabdulaahi sheekh xasan iyo xasan sheekh ma heshiiyeen nimayo ayaamahan dambe sida gareemadu isku soo tarayaan baan ka yaabo muuse biixina inuu ku biiraan ka baqaya arya xawga baqe waa khayr batee war muuse suudi ilmo garan ku biiri maayo dadka beenta ha u sheegin warnimiyow guddoomiyihii hore baarlamaanka koonfur galbeed nabadinoodati isangoradaasan ahan waan haalkudheg yahay waan isticmaalnay waan dhahagalnay waan ka jijibinay buudka kalilu roogsinay guddoomiyihii hore baarlamaanka koonfur galbeed madili kujijibiyey usina weliba diday inuu silka wareejiye kadambireed aawjinaw hadhowaw inuu dheero madag ama amalu kutuba dhiidi sidii dhagankii nabadino alba isanka goradaasan lisaahamingnimi wasiiri dawlilig magacaabi ilisli gaariya ulisli kutume eleeri walaadhaa xalam arbacay ahayd shallaawana waa u jeedaay maday riboter ka fiican oo baydhabo ka soo hadli lahaa anuu moogi waryaada su'aal soomaali iyo dowladnimo goormay diridheen waryaalahan maxamed cali muuse caddeeye mise wuu u dhashay war waa gacantii labaad ee faraha ka qaad warka war ma haysaan ra'iisul wasaarihii hore libiya karoona u dhintay war aan naga tag aan noo sheegayna ra'iisul wasaaraheenii hore u dhintay dadka maxaa sugu qaldaysiya marka waryaa war koroonaha nuurcadda diray liibiyaan kama celin kara iga taga waryaha digtoonaada wasaaraddii karoona la dagaalaad waa la xirxiray waryaha cabdille maxamed xuseen mase waa caafimaad qaba waa ka meesha fadhiye
aad iyo aad ay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen saaxiibada kalamaan guud ahaan waxaa jeclahay dhegaystayaal inaan intaasi ku soo afmeero barnaamijkai falaqaynta wararka rediyo cadaado waa maad ka dhagaysanayseen rediyo cadaado siddeed siddeed dhidhibic shan megartise barnaamijkan maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga teminaya anigoo ah miya sharaaf karaama barnaamijkani mid kale ka qurux badan intaa ku kulmi doonno waxaa idinkaga tegaynaa sidaasi nabaddiino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu allow dalkeena nabad nooga yaal
naxariista eebaay niyadana u roone mataydaa ku jecelo raja aan nusqaamayn kugunaa wilaysi nabade maqaane necaw doone macaani neecaw dooni naqa iyo barwaaqada nimca lagu qaboobay inta naasilmaano laga jaqo nafaqaday naxariista eebay niyaddana u rooney naftaydaa ku jecelo raje aan nusqaamayn kugu naawilayse gegeeyahay baryada ilaahiyo kama nooga ducaadee gegeeyahay baryada ilaahiyo kama nooga ducaadee dalka noogu soo noqo gegeeyahay baryada ilaahiyo kama nooga ducaadee gegeeyahay baryada ilaahiyo kama nooga ducaadee dalka noogu soo noqo نبدي معاني فرحتي يا نروراي نبدي معاني فرحتي يا نروراي منك ما مرمو لا انت من ناحو وحب لها قبل مو عددنا حشك فوشي يربا كنا تشي نحسكم ما تحقلي أكوي كان كان حا نحلي إيا ديباتيو كلا وعنا استيحي نبضي معاني فرحتي يا ناروراي نبضي معاني فرحتي يا ناروراي منك ما مرمو لا أنت مناحو نقول ما لها قبليمو هددنا حشك فورشي يبقى كنا تشير نعسكو ما تحقيري عكوية كان كان حا تحريقي يا ديواتيو كالا وقنا استيحي gegeeyahay baryada ilaahiyo kama nooga ducaadee gegeeyahay baryada ilaahiyo kama nooga ducaadee dalka noogu soo noqo gegeeyahay baryada ilaahiyo kama nooga ducaadee leeyahay baryada ilaahiyo kama nooga ducaadee dalka noogu soo noqo nabade macaani farxad iyo naruuraay nabade macaani nacabkii colaadaay